هللا للناس جئناك هللا والله يرعاك هللا للناس جئناك هللا والله يرعاك هللا يا نصر أجدادي هللا نوصي بأمجادي هللا يا نصر أجدادي هللا نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo murtad farmaajo ayaa ku eedeeyey xasan gurguurta iyo kooxdiisa in dalka ay soo geliyeen maandooriyaal kala duwan oo halis ah mucaaradka riddada ayaa mar kale ku eedeeyey kooxda riddada ee xasan gurguurta inay wado boobka dhulalka iyo barakicinta shacabka muqdisho guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu kula hadlayey fagaare ku yaala magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey xirfadleyda ku dhaqan degmadaas والله يرعاك هللا جئناك جئناك هللا والله يرعاك هللا يا نصر أجدادي هللا نوتي بأمجادي هللا يا نصر أجدادي هللا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي هللا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan murtad farmaajo ayaa ku eedeeyey xasan gurguurta iyo kooxdiisa in dalka ay soo geliyeen maandooriyaal kala duwan oo halis ah tafaasiisha warkaasi waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare madaxii hore ee kooxda rajada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si weyn uga deeriyey xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaana uu eedeyn culus u jeediyey kooxda villa soomaaliya waxa uu sheegay murtadkani in dhaqaalihii dalku uu si weyn u baaba-ay dadkuna ay haatan ku jiraan xaalado isbarkan islamarkaana heerka macluusha ee dalka ka jirtaa ay marayso halkii ugu saraysay badi dadka ku dhaqan caasimada muqdisho ayuu tilmaamay in aanay dabooli karin nolol maalmeedkooda isagoo sheegay in qaarkood ay maalintii wax cunaan hal mar oo keliya qaar kalena uu ka dhawaajiyey in si maalin dhaaf ah ay wax u quutaan madaxii hore ee kooxda rajada soomaaliya intii uu ku guda jiray hadaljeedintiisa waxaa kaloo uu shaaciyey in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda murtad garguurte ay si toosa dalka usoo geliyeen maandooriyaal kala duwan oo tirabeel ah runtii waxaa aan darsay oo aan ogaaday dalka inuu ku jiro xaalad aad iyo aad u cakiran dadku waxay ka hadlaayaanna wax aad u fara badan wey oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal ee dhibaatada ka jirta dalka maciishadda oo kale macnaha dadka soomaalida ah inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadday nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxaa uu leeyahay mararka qaarkood cagabarar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye uu aad u darnaa uu dalka ka dhacaayay in hadda ay ka daran tahay barakicinta iyada laftigeeda waa la kulmay gudiyadii dadkii matalayay ee magaalada laga barakiciyey runtii waxay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag waxayna ahaayeen dad magaalada degan oo rasmi ah oo nolol ku haysta oo shaqaysta oo noloshooda stable ay ahayd soddonkii sano lasoo dhaafay ama ka badanba laakiin hadda meelay nolol ka raadiyaan ma haystaan waxaase ugu daran oo kale idinka waxaa laga idin maqal xaaladaha dhallinyarada ka jira daraag badan inuu dalka soo galo oo dad mas-uuliyiina ay ku jiraan oo la keeno oo si sharciga loo keeno noocyo kala duwan oo daraaga ah marka haddii dadkeennu ay haystaan xaalado dhaqaale xumo iyo baahi iyo gaajo ee haddii loogu daro daraag haddii dowladda hawsheeda waa gabtay marka sideedaba hadalkan kasoo yeeray farmaajo ayaa imaanayay xilli dadka iyo dalkaba ay xaalufin ba-an ku hayso kooxda u ceynsan saliibiyiinta ee majaraha uu u hayo murtad gurguurte kuwaasoo muddooyinkan dambe sii laba jibaaray boobka iyo barakicinta shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho aad baad u mahadsantahay cali yare mucaaradka riddada ayaa mar kale ku eedeeyey kooxda riddada ee xasan gurguurta inay wado boobka dhulalka iyo barakicinta shacabka muqdisho nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya bayaan ka soo baxay golaha mucaaradka riddada ee isugu yeera samata bixinta ayaa ka hadlay falal dhulboob ah iyo barakicin oo kooxda ridada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ee ka dhacay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho sidoo kale mucaaradka ayaa ka hadlay dil maleeshaadka riddada u geysteen wiil dhalinyaraha kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi raage madasha mucaaradka ayaa sheegtay in weli kooxda ridada ee xasan gurguurta ay wadaan dhulboobka barkicinta shacabka kuwaasoo ugu dambeeyey qoysas ay ka barkiciyeen xaafado ka tirsan degmada yaakshid ee magaalada muqdisho mucaaradka ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka ridada inay awood ciidan u adeegsadaan dad shacab ah kuwaasi oo xoogga looga kiciyey dhulkii ay degnaayeen bayaan ka soo baxay mucaaradka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey xarig ay maleeshiyaadka ridada u geysteen dad ku dhaqana magaalada muqdisho kuwaasi oo kasoo horjeestay dhulboobka xasan gurgurta uu ka wado magaaladaasi mahadsanid abushayba guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey socdaalkan ay guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tageen deegaanka ceel garas oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglo ayaa qayb ka ah xamladii loogu magacdaray shaxdulhimam liahlilqimam taas oo guddigan ay ku mareeyeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxay guddigan markii ay gaareen deegaankaasi kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka nabadoonnada waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada iyadoona wadatashiyadaasi ay daarnaayeen sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada iyo sidii ubadka loogu horseedi lahaa barashada cilmiga sharciga iyo midka maadiga sidoo kale intii guddigan ay ku sugnaayeen deegaankaasi waxay booqdeen dhammaan mu'asasaadka iyo iskuulaadka ka furan deegaanka ee hoostaga maktabka waxayna dowro u qabteen macalimiinta iyo ardayda goobaha waxbarasho ee deegaankaasi waxay guddigan tartan dhiirigelinna hoosare loogu qaadayo aqoontooda waxbarasho u qabteen ardayda dhigata madarasada cumar bin khadaab ee ka furan deegaanka waa kan qayb ka mida tartankaasi su-aashan waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabbaas wiilasha wax ka barta dugsiga hoose cumar bin khadaab maa hiya almaada رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي آدم عدو محمد في مدرسة عمر الخطاب الأساسية في مدينة الجرس الجباب الأشياء التي نراها ونحس بها تسمى المواد su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi bni cabbaas radi allahu tacaala canhuma waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
waxaa iska lehay su-aashan majmuucada caaisha binti abibakar waxay leedahay maa huwa aljildu
رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي هادي محمد الجواب الجلد هو عذر اللمس والعظام الخارجي للجسم su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacala canhuma waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
mid ka mid a guddiga oo gabagabada tartanka ka hadlay ayaa ku dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday majmuucada alif waxaa la weydiiyey toddoba su'aalood toddobadoodii su'aalood si toosay uga jawaabeen waa majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas waxay keensadeen afar iyo toban darajo majmuucada baa oo caaisha binti abibakar ah waxaa la weydiiyey ayaguna toddoba su'aal toddobadii su'aal lix ayay toos uga jawaabeen oo waxay keensadeen laba iyo toban darajo saala ajligeeda laba darajo ayay wiilasha guusha ku raacday haddaba haddii ay wiilasha guusha raacday maxaa abaalmarin ah oo guddigan ay ugu talagaleen wiilasha iyo gabdhaha qudhooda oo la yimid dadaal dheeraad ah si guud abaalmarinta ayaan sheegaynaa loogu talagalay ciddii guulaysatay ee gabdhahana way dadaaleen insha allah ee abaalmarintii dhex taale si guud in la sii waxay ahayd lacag malyan shilin soomaaliya cidda guusha raacdo laakiin maadaama gabdhahan ay soo dhowaadeen waa loo kala qaybinaa lix boqol waxaa iskale majmuucada ee cabdulaahi bin cabaas gabdhahana way dadaaleen afar boqol oo shilin soomaaliya jaa-isada gaarkana waa gooni insha allah sidaas ayaan dhehna si gooni waxaan insha allah abaalmare uga dhiganaa xadiidkii nebiga cilmiga aad taqaanaan ha idin bogaadiyo nebigu wuxuu dheh liyahniki alcilmu abaalmundir abaalmundiru su-aal weydiiyey markaasuu ka jawaabay markaasuu dheh liyahniki alcilmu abaalmundir cilmiga ha ku bogaadiyo cilmigaas ay yaqaanaan ha bogaadiyo ardaydana insha allah aqoontii ay soo bandhigeen waan ku faraxsannahay si kastaba guddigan ayaa lagu wadaa inay cagta soo mariyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka waad mahadsantahay abuxasaan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu kula hadlayay fagaare ku yaala magaalada muqdisho warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa marwaan moxamed madaxa kooxda riddada soomaaliya murse xasan gurguurto oo caan ku ah boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa shalay wedigabax kala kulmay arday soomaaliyeed oo uu doonayay inuu kula hadlo garoonka ciyaaraha magaalada muqdisho ardaydan oo kumanaan ah ayaa qaab qasab ah loo geeyey garoonka ciyaaraha ee magaalada muqdisho halkaas oo madaxa kooxda riddada ka jeediyey khudbad ay ku sheegeen munaasabadda macalinka soomaaliyeed ardayda oo muddo saacadaha ku sugnaa garoonka ayaa markii ay ka war heleen inuu goobta imaan doono murtad gurgurte waxay sameeyeen isku soo bax ballaaran oo cabasho ah oo ka dhanaa madaxa kooxda riddada kaasoo burburiyo guryahooda barakaciyeyna qoysaskooda mudaaharaadka ardayda ayaa ahaa mid weyna waxayna mar qoraa gudaha u galeen garoonka oo waxay ka soo gudbeen qaybta sare ee la fadhiisiyey waxayna jejebiyeen kuraasii tiilay garoonka sida laga dheehan karo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada maleeshiyaadka riddada ayaa si ay u qamciyaan mudaaharaadka ardayda ugana hortagaan kacdoonka ka dhanka ah gurgurte waxay adeegsadeen rasaas nonool taasoo sababtay dhaawac mid ka mid ah ardayda mudaaharaadka ay sameeyeen ardayda wax ka dhigtay iskuullada iyo xarumaha waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hadlay xubno siyaasiyiin ah oo uu ka mid yahay murte cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagoo bogaadiyey kacdoonka ardayda qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku yidhi tani waa farcelin dabiici ah oo ka imaanaysa ardayda waalidkii la barakiciyey iskuulkii la xaraashay kadibna qasab lagu keenay garoonka ciyaaraha saacado ilinka lagu baarayay oo qoraxda ku cadibnaa ilaa iyo inta madaxdu ka imaanayso ogna in madaxweynuhu waddooyinka u xiran yihiin ilaa iyo inta uu halkaa ku sugan yahay inay shacabka ka xirnaanayaan wuxuu sheegay in tani ay tahay farin cad oo ku socota kuwa iska indhatiray dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka caasimadda isagoo sheegay in sidoo kale tallaabada ardayda soomaaliyeed ay wedigabax ku tahay madaxa kooxda riddada murtad gurgurte iyo wasiirkiisa waxbarashada oo isagu si qasab ah goobta ku keenay ardayda kacdoon ka sameeyey markii uu yimid xasan gurgurte wuxuu goobta ka jeediyey khudbad isku soo bax ay sameeyeen ardayda ee ka dhanka ahaa gurgurte ayaana sababay in xasan shiikh uu waayo arday uu sawiro la galo dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa tallaabada ay ku dhaqaaqeen ardayda soomaaliyeed ku sifeeyey mid ka dhalatay dhulboobka xargagoosadka ah ee murtad gurguurta ka sameeyey dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee uu shacabka soomaaliyeed ugu awood sheegtay mahadsanid marwaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada ajubada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey xirfadleyda ku dhaqan degmadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowrada oo ahayd mid uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib socotayna muddo isbuuc ah ayaa waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay dadka xirfadlayaasha ah sida garaashleyda iyo xoogsatada bajaajlayaasha muddada ay socotay dowrada oo ahayd toban maalin ayay ku qaateen casharro kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed gabagabada dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo salaadiin qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowrada ayaa ka warramaya waxyaabihii ay ku barteen dowrada muddadii ay socotay anigoo ah bajaajleyda degmada jilib ka shaqaysata oo xirfadda bajaajka ku shaqaysto insha allahu tacaala caawa waxaa inoo soo gabagabowday dooro oo shan bere inoo socotay marka insha allahu tacaala ilaahay baan ka rajaynaynaa wixii kheyr iyo waxyaabihii noola sheegay kubi qaatay ilaahay inuu naga dhiga marka dhammaanteena insha allahu tacaala waxaan isdardaarmaynaa cabsida ilaahay waa maqlaysaan meelaha oo gaalada ama ridada ay joogaan maalin kasta in lagu laaynayo bajaajleyda waxbaa la dilay saanaa la yeelay waa la dhacay inta way bajaajka laga qaadanayo annagana si abni ah oo xurmad ay ku dheehan tahay oo fiicniya ayaan ku shaqaysanaa maalin kasta marka waa dareemaysaan waxyaabaha ka jira meelahaas annagana amniga aan haysano iyo istiqraarka marka insha allahu tacaala kuwii dowladii iyo waxyaabihii iqtixaamkii iyo sheekh iyo culummada dadka ay inoo sheegeen dhammaanba iyo nuqabadii islaadiyiinta ay inoo sheegeen kuwii qaati ilaahay hanaga dhigo walaayadii dowladii noo soo qabteen allah ha ka ajarsiyo dowladaa noo soo qabtay dowladii aawa noo xirantay anigu waxaa nahay reggii oo geerishleyd degmada jilib muruqmaal ayaan nahay gaadiidkii aan samaynaa bajaajkii aan samaynaa dowladii aawa noo soo xirantay si abni ahaan ayada dhib u jirin dhibaato jirin xabad laisku tuuraynin dhibaato lanoo marinaynin nabad iyo abniya haysanaa geerishkiina waa sinabadan ugu shaqaysanaa waan ka hamaalanaa haddaan nahay dadkii makaanikiinta oo gaadidku sameeyo ammaanidiina noo keenay si wanaagsan inaan u qabsano inaan duurida mar welbana noo soo celceliyo aadan codsan lahayn caaw aada u faraxsanahay maadaama ay noo soo dhammaatay dowladii noo socday anaga oo ah bajaajle iyo tiim ingeershiley dowladii meesha casharadaan kusoo qaadanay waxaa ka mid ah asaasiyaadka diinka ka maraatib uddiin maraatib uddiin halaatha waya alislaam waaliimaan waalixsaan su-aasha afaraad ma huwa alislaam alislaam walistislaam bitowxiid waalinqiyaadu lahu bidaacati waalbaraatu min ashirki waahli arkaan alislaam khamsa waya shahaadat an laa ilaaha ila allah waana muxamadun rasuulu llah إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت سؤال اللحاد ما هو الإيمان الإيمان هو العقيدة بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سؤال الشديدات ما هو الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شغالات مع معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات انتاس يوانك بدن أن قانا دورة sheekh maxamed balli ayaa la dardaarmay dadkii loo qabtay dowrada gayrashley iyo bajaajley waa dadka macnaha ugu shaqada badan shaqooyinka la qabanayo weeyaan awalan ilaahay subxaana wa tacaala inaan ka inaan ka cabsano walaalayaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaad ka cabsataan maalin ilaahay subxaana wa tacaala laydii celin doono war ka cabsada waxaa lagaa doonaya ammaanadii dad baad qaadaysaa tartiib uga deji baabuurka mujtamaca inaad ilaalisid salaada jamaacada inaad ilaalisid markaad soo gelaysaan adkaartiinna akhrisa ilaahay uga cabsada waa shaqo qiimo leh oo wanaagsan oo muslimiinta wax badan u haysa laakiin ku dara xalaal miiradkeeda suldaan shuceeb ayaa isagana ka hadlay munaasabadii lagu soo xirayey dowrada insha allahu tacaalaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa casharadii iyo duruustii iyo wanaaggii iyo khayrkii iyo alamru bilmacruuf annahi can munkar inta dhegtiina ku dhacday oo weelaysan in ilahay subxana wataala idinku anfaco ilahay oo idinka dhow kuwii sii gudbiya oo khayrkoodan u gudbiya insha allahu tacaala ragga waa isku jir qayb waa bajaajley qaybna waa geerishley ilahay raxmaanka ku mahadsan walaalayaal hadda waxa laiskugu yeeray waa ammaano maamulkeena waagii baryaba ilbaab dayacnaa ayuu sadinaya o xiraya soo maahan si loogu dayacmin ciyaar maahan waxa la idiin soo xareeyey oo wanaaga iyo khayrka la idinkugu shibay waxa la idiin sheegaya waa diinteeni wa qof marti ka ma lahana ogaada qof laga leeyahayna ma lahana ogaada insha allahu tacaala walaalayaal ammaanadaas si guud hortaan u wada qaadana guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi